waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan dhammaantiin maalin wanaagsan meelan dhiga dhegaysanaysaanba halkan waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban maanta waa khamiis ay taariikhdu tahay siddeedii janawari laba kun iyo lix iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maanta waxaa ka mid ah gobolka victoria oo berri oo jimco ah laga mamnuucay shididda dabka kulaylaha awgii ingiriiska oo sheegay inay maraykanka ka caawiyeen qabashada markab sida saliid lala xidhiidhiyey venezuela iyo iiraan iyo waa isla maraykanka ee oo ku goodinaya inuu iibsan doono jasiiradda greenland iminkana warkii oo dhan mas-uuliyiinta debdemiska victoria ayaa soo saaray digniin ku saabsan in berito oo jimco ah la mamnuuci doono in laga shido dab guud ahaan gobolka victoria oo dhan kulayl aad u daran oo kordhiyey halista dabkaymeedka ayaa ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobolka gaar ahaan deegaanada maley waqooyiga gobolka waqooyi bari iyo bartamaha waqooyi david nugent oo ka tirsan xarunta state control center ayaa sheegay in fursadda ay khatartu meelo kalena ugu faafi kartaa sarrayso berri waxa ay noqon doontaa maalin aad u adag haddii dabkaco heerkulka oo aad u kulul awgiis iyo sidoo kale onkod laga filayo qaybo badan oo ka mid a bariga gobolka onkodyada badankoodana waxay keeni karaan danab kaas oo bilaabi kara dabab kale oo cusub ayuu yidhi cilmi baaris cusub ayaa muujinaysaa in hal ka mida shan iyo tobankii booqasho ee lagu tago waaxyaha gargaarka deg dega ah cisbitaallada cambra ay sababa u yihiin kulayl ama qabow aad u darani cilmi baaristan oo ay samaysay jaamacadda australian national university ayaa sheegaysa in marka uu isbeddelka cimiladu sii xoogaystaba ay maalmaha aadka u kululi si gaar ah u noqon doonaan kuwa keena xaalada caafimaad ee deg dega ah daraasadda ayaa lagu saadaaliyey in bukaanada la xidhiidha kulaylka dhammaan waaxaha gargaarka deg dega ah ee dalka oo dhan ay gaadhi doonaan laba dhibiic toddoba boqolkiiba inta u dhaxaysa sannadaha laba kun iyo afartan ilaa laba kun koo iyo lixdanka halka kuwa la xidhiidha qabowgana la filayo inay hoos u dhici doonaan booliiska victoria ayaa raadinaya rag isticmaalay qalabka wax lagu jaro si ay ugu dhacaan tembal hindida siikhu ay leeyihiin oo ku yaalla xaafadda campelfield ee magaalada malban fiidnimadii sagaaliyo tobankii disembar nimanka ayaa xaday sanduuq ay ku jirtay kun iyo shan boqol oo dollar oo deeq ahayd booliiska ayaa baahiyey muuqaal aragga laga duubay c c t v-ga oo ay ka muuqdaan oo u ka muuqdo nin xidhan funaanad madow gacmogashi iyo wajixir leh midab jaalle xigeen ah ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inay gacan siiyeen maraykanka markii la qabtay mid ka mid ah laba markab oo shidaal oo lagu eedeeyey inay isku dayayeen inay ka dhuuntaan xayiraadda dhoofinta shidaalka venezuela iyo cunuqabataynta iiraan markabka oo la yidhaahdo bella one oo ku calaamadaysnaa calanka ruushka ayaa lagu qabtay waqooyiga badweynta atlantic iyadoo uu maraykanku ku daba joogay muddo laba toddobaad ah waa isla maraykankee ayaa shaaca ka qaaday in ay ku jiraan wadahadal ku saabsan sidii uu u iibsan lahaa jasiiradda greenland oo ah jasiirad weyn oo ku taalla waqooyiga actic haddana haddanna aan idhaahdee hoos tagta dalka denmark guriga cada maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu taageerayo wadahadallada si loo xoojiyo amniga maraykanka greenland oo ay ku nool yihiin qiyaastii toddoba iyo konton kun oo qof ayaa qiimo istaraatiiji leh oo la xidhiira amniga iyo tartanka dhulka barafka ah ee actika la yidhaahdo trump ayaa door bidaya in heshiiska lagu gaaro si diblomaasiyada balse aan meesha ka saarin isticmaalka xoog taas oo walaac ku dhalisay dalalka yurub iyo saaxiibbada neto balse greenland iyo denmark ayaa labadaba caddeeyey inaanay jasiiradda greenland ahayn iib warkii maantuna intaasu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali